إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal waxaan hawada idinka leenahay rabadaan mubaarag markaana waxaad ku soo dhowaataan darsiga koob iyo tobnaad risaalada alqafla oo uu soo jeedinayo asheekh cabdiraxmaan firin طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ku jirnaa mabxathu raabic calaamaat lkafl aan ku jirnaa ilaahay iyo diinkiisa oon la danin oo la halmaamo calaamooyinka lagu gartaan ku jirnaa waxaan kasoo baxnay sadex saddex arrimood oo lagu garto calaamatulkafla ruuxa inuu ku jiro marka kii tobnaa kii afraad baan qaadanaynaa cashirkeenana waa kii kow iyo tobnaad wey insha allahu tacaala marka ka afraad waxaa weeye ee la garanhayo ruuxanu inuusan mataqaanaa ilaah iyo diin midna uusan daraynin oo iska imaalinhayo tadyiicu lwaqti min geyri faa'idatin waqtigiisii inuu dayaco faa-iida la-aan uu ku dayaco maalin baa ku soo martay saacadaa ku soo maray habeenaa ku soo maray sanad baa ku soo maray bil baa ku soo maray maxay kugu dhaafeen oo cibaado ah maxaad qabatay danba kama lihidba waqtigii wuxuu dayacayaa min geyri faa-ida ruuxa hadduu ilaahay danayn lahaa ruuxa hadduu diinta ilaahay danayn lahaa ruux hadduu aakhare inay jirto uu danayn lahaa wakhtigiisa bilaa faa-iide ma dayici lahayn arday layidhi berri imtixaan baa jira ee ha la soo diyaariyo imtixaankii sanadka ayaa hadda la qabanhayaa habeenna ma seexdo maalinna ma hurdo cunugaas ruuxii marka og aakhare ka warhayn lahaa wakhtigu bilaa faa-iide ma dhaafi lahayn marka tadyiicu lwaqti min geyri faa-idin min xusni islaam mari tarku maa laa yacniihi nabigu wuxuu leeya calayhi salatu wasalaam ruuxa islaamka wanaagiisa iyo sharaftiisa waxay ku jirtaa waxyaalaha maalaayacniga bilaa faa-iidada inuusan waqtigiisi ku dayicin idan marka tadyiicu lwaqti min geyri faa-idatin ninka inuu waqtigiisii daco faa-idalaan u dayaco gabadhu waqtigeeda inay dayacdo bilaa faa-ida dayacdo ruuxaasu qaflu kaga jiraa diintiisii iyo aakharaba iyo qaflu kaga jiraayo ma danaynhayo waa moogyahayba fa ina alwaqta nicmatun waayo waqtigu waa nimco ilahi ina siiyey subxaanahu watacaala xilli inaan ka faa'iidaysano oo wixii aan cadaab ku geli lahayn iska ilaalino oo wixii aan janna kugeli lahayn aan samaynaa loogu talagalay waqtigu marka waa nimcatun waa nimcu min allahi subxaanahu watacaala walaa yudiicu nimcadan iskama dayaco ilaa kaafilun mid aan danaynaynin oon danba ka lahayn yaa nimcada iska dayaca walihaada saa darteeda wallahu aclam ilaahay baa oge yastaksuruuna alwaqta yowma alqiyaama nimankan hadda adduunkan waqti waqtigoodii dayacay ee bilaa faa-iide ku dayaacay ee diin la-aan ku dayacay ee cibaado la-aan ku dayacay ee waqtigood iska dayacay maalinta qiyaamo way la soo gaaban doontaa waxay la mid noqonaysaa ninkii labaatan ku dhintay ninkii soddon sano ku dhintay ninkii konton ku dhintay ninkii boqol jir ku dhintay ninkii siddeetan ku dhintay nin kasta waxay la noqonaysaa inuusan adduunkiiba joogin ilaa maalin iyo maalin ka yar mooyaane saacad iyo saacad ka yar mooyaane waayo markay dhibkan iyo cadaabkan waxaan arkaan iyo sir arkaan adduunka waxay la mid noqonhayaan kuwaan adduunkaba soo jooginba weligoodba yay la mid noqon wax dhan bay halmaamahayaan kamaa jaa fi ladilati alaatiya sida adiladan ku timid qaala allahu tacaala wa yowma yaxshuruhum kaan lam yalbathuu ilaa saacata min annahaari yatacaarafuuna baynahum qad khasira aladiina kadabuu biliqaa'i illahi wamaa kaanuu muhtadiin allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa yowma maalinta yaxshuruhum alla uu gaalada soo xashirin doono ummadda soo kulmin doono kaannahum waxaad moodaa lam yalbathuu adduunka inayna jooginba ilaa saacatan hal waqti hal saacad oo mina nahaari maalina mooyaane allah wuxuu yihi markay qabriga ka soo baxaan yatacaarafuuna waa iskaran beynahum dhexooda laakiin markay iskartaan war hebel miyaa markaa kadib dhibaatada loo markay soo baxaan hore ilaa ciqaabtii laguma bilaabine waa iskaran laakiin markay ciqaabtii iyo dhibaatadii arkaan marka isma garan hayaanoo nin kasta tiisia mashquulisay allah wuxuu yihi qad khasira way khasaareen aladiina wixii kadabuu beeniyey biliqaa'i illaah ilaahay la kulankiisa kuwa beeniyoon danaynin kuwaas way khasaareen wamaa kaanuu markay adduunka joogeenna ma ayna ahayn muhtadiina kuwa hanuunsan mayna ahayn allah wuxuu inoo yihi subxaanahu watacaala maalinta lasoo kulmiyo ummadda dadkii dee ilaahay ka cabsanhaya iyagu nuur iyo khayr bay ku jiraan carshiga ilaahay bay harsanhayaan marka waxaa weeye laakiin kuwii kale waxaad moodaa adduunka inayna soo marin hal saacad oo keliya lixdan daqiiqo inay adduunka joogeen baad u malaysaa markii qabriga laga soo bixiyana marka hore waa iskarani marka dambena way is- way isma garanhayaanoo dhibkii baa ka farabatay allah wuxuu inoo sheegayaa aakhara allow yaa khasaaray aakhara waxaa khasaaray kuwa ilaah inay la kulmi doonaan oo ilaahay afar su-aalood ruux walba u weydiin doono kuwa beeniyeen rumaysnayn een danaynin allah kuwaasaa khasaaray kuwa eh, beeniyey ilaahay la kulankiisana adduunkana mayna hanu- hanuunsanayn aakharana way khasaareen qaala tacaala alla wuxuu yihi afara'ayta in matacnaahum siniin huma jaa'ahum ma kaanuu yucaduuna ma agnaa canhum ma kaanuu yumatacuun alla wuxuu yihi afara'ayta ka waran in matacnaahum nimankan haddaan u raaxayna siniina sanooyin badan haddii cimriga ilaah u dheereeyo oo toddobaatan iyo siddeetan iyo boqol cimrigooda aan gaarsiino huma haddana markaa kadib jaa u yimaadum ayaga ma arrinkii kaanu ahaayeen yucaduuna kuwa loo yabooha geeridii iyo aakhare ay timaado maa ay ayu shayin muxuu aqnaa u qabanhayaa canhum xaggooda maa waxyaalihii kaanu ahaayeen yumatacuuna kuwa lagu raaxeeyo allah wuxuu yidhi wartakan haddii adduunkan u raaxayno oon cimri dheer siino oon caafimaad siino oon xoolo siino oon owlaad siino oon magacaan siino oon sharaf siino laakiin marka ay adduunka raaxadaa silooyin ay soo maraan kadib wixii loo ballan qaaday oo aakhara ah iyo dhimashada ay u timaado wixii loo soo raa horta maxay u qabani wax allah wixii lagu raaxeeyey oyna diin ilaahay uga faa'iidaysanin maxay u qabani waxba u qaban mayso marka raaxo maxay kuu tari marka haddii owlaad la siiyo oo diinta ilahay ka leexato aakhara maxay kuu qabani waxba haddii xoolo lagu siiyo maxay kuu qabani oo diin ilahay ku canfalin waxba fircoon madaxweynuha maxay u qabatay waxba ee ninka la yidhahdo haamaan iyo qaaruun maxay u qabatay xoolahoodii waxba marka waxaa weeye magac iyo xoolo iyo owlaad iyo hal xaba ku- haddii muddo lagu raaxeeyo markii lagu qabto wixii waxba kuu tari mahayaan afara'ayta ka waran in matacnaahum haddaan u raaxayna siniina sanooyin badan huma jaaahum kadibna u yimaado maa kaanuu yuucaduuna ma arrinkii kaanu ahan yuucaduuna kuwa loo ballan qaado oo dhimashada ay ku timaado maa ay ayu shay muxuu aqnaa u qaban canhu xaggooda maa nimcooyinkii kaanu ahayeen yumatacuna kuwa waxba wey waqaala allahu caza wajal wuxuu yidhi wayastacjiluunaka bilcadaabi walan yukhlifa allahu wacdah waina yowma cinda rabbika alfa sanati mima tacuduun allah wuxuu leehi subxaanaه wa tacaala qaala in labithtum ilaa qaliila low anakum kuntum taclamuun allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wayastacjiluunaka nima allo waxay kaa dadejisan hayaan bilcadaabi cadaab bay kaa dadejisan oo waxay naba allow annaga waxa weeye cadaab baad noogu goodinaysaa iyo aakharii waa la dhimane hadda noo keen bay kuleeyihin hadduu cadaab jiro oo ilaahayow nebi maxamed wuxuu watuu xaq yahay fa amdir calaynaa xijaarata min asamaai aw i'tinaa bicadaabin aliim saasay leeyihiin ilaah waxaan uu nebi maxamed wado diin iyo xaq hadduu yahay cirka xagga sare cirkaa ilaahu dhagaxyo cadaaba oo na baabi'iya allow nooga soo dir ama ilaahu cadaabka adaa garane meelo un aad garanayso nooga soo daayo ilaahuna cadaab hadduu waxaasu xaq leeyahay allah marka wuxuu yidhi wayastacjiluunaka bilcadaabi oo nebi maxamedow ma cadaabkii bay kaa dadejisanoo bal cadaabkii noo keen aan aragne waa la kala baxayaaye maxamedow ma- misaas kuleeyihin ma cadaabkii bay kaa dadejisanhayaan walan yukhlifa allahu wacda walla ilaahay ballanqaadkiisa kama baxo qiyaamo waa imaan adduunkana waa la halaagi cadaabna wuu imaan ballanka ilaahay baa qaaday ilaahayna ballan u galay kama baxo waina yowma cinda rabbika alf- waxay u malaynayaan miya inta yare adduunka intay joogaan ninka uu labaatan sano iyo soddon sano iyo konton sano iskaga dhimanaya miya u malaynayaan ya wa- waina yowma cinda rabbika alfa sanati mima tacuduun waina yowman hal maalin oo cinda rabbika rabbiga agtiisa ahda waa maalmihii qi- qiyaamo la marhaye ka alfa sanatin wey kun sanay la egtaa kun sano kunkaas sano oo mimaa tii xaggeeda ka ahaaday tacuduuna aad tirsanaysaan saad wax u tirsataan asbuuc iyo bil iyo sank loo tiriyo kun sano oo saa u tirsaan laga dhigo hal maalin oo maalmaha qiyaamo ka mida ayaaba la eg ka waran hamsiina alfa sanatin buu ilaahay marka inta qiyaamo la joogayana waa konton kun oo sano wey marka intaan aakhire la gaadhinba qiyaamadiibaba taas marka maxay la ordahayaan wax ma oga kuwaanu marka nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalam xadiis saxiixa oo albani iyo shucaybna arun ay saxiix yeeleen baa wuxuu ahaa nabigu yidhi qoladan fuqaraa ah oo fuqarada muslimiinta ah waxba haysanin dadka muslimiinta kale ee taajiriinta maalin niskeed ayay jannada uga hormarhayaan markii dadkii fuqarada muslimiinta ahay maalin niskeed ay jannada ku jireen yaa muslimiinta kale ee maalqabeenkaad markaa kadib baa lasoo dayna inta kale xisaab bay ku jiraan kaasaa laynaba allow waaya maalinniska intay la eg tahay kaasuu na wuxuuiso qur-aanka ilaahi ma taqaanaan wa ina yowma cinda rabbika alfa sanatin mima tacuduun maalin ka mida maalmaha qiyaamo kun sano ayay la eg tahay maalinkaas heeniska waa shan boqol oo sano wey shan boqol oo sano markay dadkii muslimiinta iyo fuqarada jannada ay ku jiraan yaa muslimiintii aqniyada marka jannada geli doona ogow waa shan boqol oo sano maalin ma aha laba beri ma aha lix beri ma aha sanad ma aha laba sano maaha boqol sano maaha laba boqol sano maaha saddex boqoloo sano maaha intaa markay raaxaystaan cuntadoodii xawrlaciintoodii guryahoodii adduunkoodii shan boqoloo sano oo sax u tirina markaa kadib baan jannada aadi doona anaguna kuwa maalqabeenka kuwa fuqara markaa ninkii muslima oo ilahay intuu tawxiid siiyo haddana ilaahay uu faqiir ka dhigo waaba liibaanay midkaas waaba guulaystayba shan boqoloo sano wey kii kale dembi ma gelin waa ahlujanno ogow ee intaa muxuu dib dhacaya xisaab iyo maal iyo xageed ka keentay iyo xageed ku bixisay iyo kan waxay ka buday iyo xagee buu ahaa iyo waa xisaab ee inuu naar galay maaha intaa xisaabu ku maqan yahay waa rafaasan yahay marka shan boqol oo sanaa laga horeynayo marka haddaad ninka maalqabeenka aad indhaha ku taagto warba adna aakhirada aragde aakhirada arag wayastacjiluunaka bilcadaabi walan yukhlifa allah wacda wa ina yowma cinda rabbika alfa sanati mima tacuduun allah wuxuu leeyahy waqaala allahu jala wacalaa qاla in labثtm ilا qalيilا low أnakm kuntm taclamuun qaala kam labثtm fi اlarضi cada siniin qaaluu labithnaa ywma aw bacda ywmi fasl caadiin ilahi wuxuu leeya qaala wuxuu leeyahay dadka ku dhahaya ka meeqaad labithtum joogteen fi lardi dhulka cadada siniina oo sanooyin tiradooda meeqa sano ayaa dhulka joogteen baa lagu leeyahy qaaluu waxay leeyihin labithnaa waxaan joognay leeyihin yowman hal maalin ila hal maalin baan joognay ms waxay leeyihiin maya maalin ma ahayne bacda yowmin maalin qeybteed baan joognay ee fasal ilah ba waxaad weydiisaa alcaadiina kuwii tirin jiray oo malaa'igta oo garbaha naga saaraa a wax xisaabin jiray bal kuwanaa weydii ilaah wuxuu leeyahay qaala in labithtum ilaa qaliilan runtii markii aakhira loo fiir intaad joogeysaan haddii aad naar gashaan aad ku waaraysaan intaad ku jiraysaan adduunyadii markii loo fiiriyo in labithtum ilaa qaliila adduunya ma idaan joogin wax yar mooyaane low anakum kuntum taclamuun haddaad tihiin kuwii wax garanaya low anakum idinka kuntum haddaad taclamuun wax garanaysa wax garanaysaan adduunya ma idaan joogin wey marka aakhira loo fiiriya wey waayo abidkiin waxda abidkiin cadaab baad ku jiraysaan weligiin wa qaala allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala yowma yunfaku fi suuri yowma yunfaku fi suuri wanaxshuru lmujrimiina yowmaydin zuruqa yatakhaafatuuna baynahum in labithtum ilaa cashara naxnu cala ma yaquuluuna id yaquulu amhaluhum dariiqatan in labithtum ilaa yowma allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wadkur nebi maxamed u sheeg oo adna xusuusnow yowma maalinta yunfaku la afuufi doono fii suuri buunkii aakhara la afuufi oo wanaxshuru aan soo kulmin doono almujrimiina mujrimiinta waan soo kulminaynaa yowmaydin maalintaa zuruqan ayagoo indho buluuga ah leh sidii ayagoo cagaarshow ku dhacay oo cagaarshow qaba oo indho buluug si u hayeen indhahooda uu buluug yahay ayaan keeni doonaa ilaahi wuxuu yatakhaafatuuna waxay isku siraysanahay midhaxooda inus ilahi maqlay ubara aakhara wey waxay leey in labistum ilaa cashan adduunkii maydaan joogin toban beri aa joogteen moogtahay ilaah aada idin xisaabi maayo ma idinkaa waqti dheer laydin siiyey bay leeyihi bal beentaa fiiri adduunkii bay ibdar ku sameeyaan haddana aakhira maxay leeyihin yatakhaafatuuna baynahum waxay isku siraysanayaan hoos uwada hadlayaan in labithtum ilaa casharan toban beri baad joogteen toban beri marka maxaq baa idin soo gaadhi maxaa aragteen ilaahi wuxuu yihi naxnu anagu aclam waa ka warhaynaa maa yaquuluuna waxa ay leeyihiin waa ka warhaynaa id waqti baan ka warhaynaa yaquulu uu leeyahay amthalum kan ugu roon dariiqatan xagga wadada in labithtum ilaa yowma ka ugu roon baa wuxuu leeyahay xagga cadaaladda ugu roon ba wuxuu leeyahay maya maya toban mahayn hal maalin hal maalin wixii o dhan waa iloobenba waa kii ugu roonaa wey marka dhibaatadaas haysata marka dadkanu dhibkaa muxuu gu dhacayaa maxay u garan waayeen intay adduunka joogeen maxay u garan waayeen dhibka muxuu gu dhacay wuxuu gu dhacay waktigii bay dayaceen hadday waktiga dayaceenna aakhara calaacalkaa la way wa qaala allahu tacaala alla wuxuu leeyahay kaannahum yowma yarawnaha ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ayadda awalkeed wuxuu ahaa fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusuli walaa tastacjil lahum kaanahum yowma yaruunaha allah wuxuu nebi maxamedow markii nabiga la dhibay dacaayad iyo saxaafad lagu firay waa saaxir waa kaadib waa kan waa majnuun waa saaxir shaacir kada markii nabiga la dhibay gacanna loo qaaday oo nabiga calayhi salaam dee gacanba ay ku dileen oo ay nebi maxamed dhagaxa la dhaceen oo wixii daa'if waad garanaysaan ayuu nebi aad walbahaaray markaasuu ilah wuxuu yihi fasbir nebi maxamed oo diin baad wadaayo adkayso wax kasta oo kugu dhaca adkaysto kamaa sabara say u adkaysteene u samreen ulul casmi rusuladii go-aamada adag lahaa go-aanka adag shan bay ahaayeen minkaa ka mida nebi maxamed baa ka mida nebi nuux baa ka mida nebi ibraahim baa ka mida nabi muuse iyo nabi ciise shantaas wey marka ulcasmi layahayo nabi go-aan qaata nabiyadii ugu go-aan adkaa bay ahaayeen nabiyadii ugu dhib badnaayee ilaahay diinkiisa lagu dhibay ahaayeen ululcasma marka la yidhaahdaa go-aanada adag rasuuladii lahaa say u samreen nabi nuux meequ dhawaaqahayay kun sano oo dhiman waxaa weeye konton sano dhiman sagaal boqol iyo sagaashan buu dhawaaqayo sagaal boqol iyo konton war ilaahay ka baqaay war ilaahay ka baqaay intaa dhawaaqay haddana maxay noqotay inay ka sii sii cararaan intaa waa samrahayey nabiyullaahi ciise dee inay dilaan bay ku tahay ilahay baa kor yeelay subxaana wa imaan doonaa nabiyullaahi muuse muxuu dhib maray isagoo yarbaa badda lagu riday ilahay badda ku riday saduuq la saaray waa la soo bixiyey haddana wuxuu yihi ninkii fircoona ninkan waxaan u malayn kii reer binu israiil dila inuu yaan u malaynaya u malayn buyi markaasa waxaa la yihi war ninka miskiinka cunugan muxuu ku dili maya maya waan ka shakiyo niyo wixii saaxirku shaaciisa dhuntaan u malaynba wiilku waxaan reer binu israiil de waa ti ilahay moogta markaasaa waxaa la adhiday timir iyo waxaa la yihi dab waa kii dabka qaatay afka geliyey ku gubtay marka hadalkiisa aada loo garaynin ilaahay uu baryay inuu weli nabi haaruun ilahay uu kaalmeeyo uu raaciyo ilahayna uu ka aqbalay wey meeqa dhib baa lasoo maray waa kii ninka dilay waa kii cararay waa kii buuraha ka dhacay waa kii rafaaday waa kii badda haddana waa aragteen macnaa ulcasmi u ahaa nabiyullahi ibraahim waad garanaysaan calayhi salaam silicii la waday iyo in wadankiisa laga ceriyo isagoo saari haddana nin gaala ay dhexdu qabtay oo islaantii saari ka qabso ilahi uga baadiyey oo waad garanaysaan macnaa waad garanaysaan macnaha marka fasbir kamaa sabara ulcasm marka rasuulada noocaasee adiga maanta diinta hadii lagu dhibo maalmo lagu xidho ama maalmo xoogaa ama yar xanuunsato ama si ay noqoto inaad diinta ilahi waaba ka tegahayaa waxaas waa khatar wey waa wax fiican maa manaa kuna liibaani maysid oo guul ku gaari maysid fasbir kamaa sabara ulilcasmi min arusuli kuwa go-aamada adag laho min arusuli walaa tastacjil lahum ha kula degdegin inay cadaab ay galaan ilaahayo kuwan wax ma rumayn hayaane rabbi ou cadaabkaa keen ha dhihinoo inay cadaab galaan ha u dejisan maxaa yeelay kaanahum ayaga waxaad moodaa allah yidhi yow maalinta yarownay arki doonaan maa yuucaduuna waxa loo ballanqaaday indhaha markay saaraan arkaan waxaa moodaa lam yalbathuu inayna adduunka joogin ilaa saacata min nahaar saacad maalinta ka mida mooyaane balaaqun allah wuxuu yihi hada alqur'aanu qur-aankanu balaaqun mid xagga ilahay laydinka soo gaadhsiiye weeye inaad ku qaataan qur-aankanu waa balaaq waa gaadhsiin xagga ilaahay laydinka soo gaadhsiiyey saad wax ugu qaadataan oo wax ugu fahantaan yaa loogu talagalay allah wuxuu yihi fahal yuhlaku ila alqowmu alfaasiquun ilahay su-aal buuna weydiye ilah wuxuu yihi fahal yuhlaku war miyaa la halaagaa ila alqowmu alfaasiquuna qoom faasiqiin oo ilaahay daacadiisii iyo amarkiisii ka dhexbaxay oo ilaahay diinkiisii ka dhexbaxay mooyaane ma dad kalea la halaagaa ilaahayo maya dad kale ma halaagtid weeye wa qaala tacaala allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa yowma taquumu asaacatu yuqsimu lmujrimuuna maa labithuu gayra saacatin kadalika kaanuu yufakuun yuu allalayay subxaanahu wa tacaala waxaa aayaddan ka horeeyey allahu aladii khalaqakum min dacfin huma jacala min bacdi dacfin quwa huma jacala min bacdi quwatin dacfa wa shayba yakhluqu maa yashaa wa huwa alcaliimu alqadiir wa yowma taquumu saacatu allah marka wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala ilaahina ma rabtaan allahu allihiinu aladii khalaqakum min dacfin war ilaah kale ma qabtaan maraykan ilaah idinma aha oo yuhuud ilaah idinma aha oo dimuqraadiyad ilaah idinma aha oo fircoon ilaah idinma aha ilaahiina waxa weeye waa allaha idin abuuray min dacfin daciifnimo xagga idinka abuuray biyo xun oo aabbaha ka yimid oo ku dhacay habarta ama hooyada makaanka ku dhacay ilahay kaa abuuray oo xun oo dacfi ah haddana markaad dhalatay daciif xun oo aan gurgurin oo jiifo ooyahay oo naas rabaad ahayd oo isku xaara isku kaaji ahayd haddana markaa mudasheedu waa gurguuratay oo dabka iyo meel kasta ku dhacaysay aqli maada lahayn uma jacala ilaahi wuxuu yeelay min bacdi dacfin tabardaradii gadaasheed ilahi wuxuu idin yeelay quwatan buu idin yeelay awood iyo xoog iyo caqli iyo awood aad ku socotaan iyo xoog buu idin yeelay uma markaa kadib jacala haddana wuxuu yeelay min bacdi quwatin awoodiinii gadaasheed yuu ilahi haddana wuxuu idin yeelay dacfan iyo washaybat tabardarre iyo odaynimo ma cuni karo ma cabi karo cunto ma qaadan kartid wax ma cabi kartid habeenkii ma seexanaysid hurdaa rabtaa hurda male cuntaa rabtaa cunto male socod male kaadi ma celin kartid uma jacala min bacdi quwatin dacfan iyo washaybatan ciro ciro marka hore xabad ciraa maad lahayn timaha waa madoobaayeen way caddaadeen xagee ka yimaadeen aakharada qarka u saaranta washtacala ra'su shayan baa layidhi oo ilaahay wuxuu leeyahay madaxiibaa huray oo muxuu ka huray shayban ciru ka huray oo maxaa madaxa loo yidhi inta maxaa loo yidhi cirada shayban maxaa loo yidhi oo dab loogu tilmaamay waxaa loogu tilmaamay qorid bal inta qalalan dabka saar markuu afka hore ka hor muxuu noqonay saacada kadib waa dhammaana ruux haddii ciro ka soo baxdana saacada kadib waa dhimana waa socdaa waa dabku saarin ciraa timisha waa waa socota waa dhimaata wey marka allah subxaana wa tacaala marxalad iyo khuluqu maa yashaa ilahay wuxuu rabu abuurahaya wahwa ilaahina alcaliim mid xaalkiina la socdo oo wax kasta oo samaysaan ama aad ku hindisaysaan ilahay waa ka warhaya alqadiiru ilaah awood badan weeyaanoo waxa uu raba haddaad diidaan ilaahay cid ka baxsan karta iyo cid ilaahay meermeerin karta iyo cid ilaahay been u sheegi karta midna ma jiraan wa qaala allahu ilahi wuxuu yidhi yowma maalinta nebi maxamed u sheeg yowma maalinta yadcuukum ilaahay idin yeeri doono maalinta yowma maalinta taquumu saacatu saacadda qiyaama ay dhici doonto yuqsimu waxay ku dhaaranhayaan almujrimin waxay ku dhaaranhayaan maa labithuu adduunka inay joogin khayra saacatin saacad ka badan kadaalika sidaasay kaanuu markay adduunka joogeen saas yuufakuuna kuwa xaqa laga leexiyo allah wuxuu yidhi saacadda qiyaama markay dhacdo mujrimiintii ama dembiilayaashii ama dadkii diinta ilan kuna waxay ku dhaaranhayaan wallaahi inaanan adduunka joogin saacad ka badan ku dhaaranaya bal beentoo fiiri ilahi wuxuu yidhi kadalika kaanuu yuufakuuna sidan hadda ay xaqa uga been sheega ayagoo aakhare jooga oo naartii arsay been u sheegahayaan ee xaqa looga leexinayo markay adduunka joogeen saas xaqa looga leexiyo wa yowma maalinta taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonto yuqsimu almujrimuuna waxay ku dhaaranayaan maa labithuu inayna adduunka soo marin ay joogin khayra saacad saacad ka badan kadalika sidaa markay aakhare tageenba ay xaqi oga leexdeen ay ku dhaarteen inay adduunka ayna joogin khayra saaca oo ay beenta u sheegeen kadalika sidaasay ahaayeen kaanuu markay adduunka joogaanna yu'fakuuna kuwa xaqa looga leexiyo wa qaala allahu tabaaraka wa tacala wuxuu leeyahy kaanahum yowma yarawnaha lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaha kaanahum waxaad moodaa maalinta yarawnaha ay cadaabka arki doonaan aakhira ay arki doonaan waxaad moodaa lam yalbathuu adduunka inayna joogin ilaa cashiyatan mooyaane galab aw duxaha ama barqin mooyaane barqin ama galab yaa u moodaa wa qaala allah ilah wuxuu yidhi caza wajal yowma yadcuukum fatastajiibuuna bixamdihi watadunnuuna in labithtum ilaa qaliilaa ayaddaa waxaa ka horreeyey markuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala qiyaamo markaad dhimataan waa la idinsoo celin doonaa oo nabigu aayadaha ku akhriyey yaa waxay dhaheen fasayaquuluuna man yuciidunaa bay dheheen nebi maxamedow waa adiga ku haya ilaahay wuxuu yihi waa laydin soo celine man yuciiduna badhe yaa na soo celin horta ciddan na soo celin badhe kaasuu ilahi wuxuu yihi qul iladii fatarakum quldha nebi maxamedo aladii fatarakum awala maratin markiinii koobaad ilaahii idin abuuray hadda waad hadlaysaa markii hore ma aadan jirin waana waana qirsantihin inaad ebel aadan jirin ilaaha markii horeba idin abuuro sidan idin abuuray allahaas idin soo celin doona fasayunqiduuna ilayka ru'uusahum markaas ilahay markaasaa tidhaahdo madaxay lulxayaan wax dhici karaa ma ahayle madaxle wayaquuluuna haddana waxay leeyihin mataahu habalba aan balyahay markay madaxa gilgilaan way dhahaan waxaas ma dhici karto ay haddana waxay leeyihin wayaquuluuna mataahu goormu nabi maxamed dhici doona bal aan ogaana goormu dhici doona ilah wuxuu yihi qul casaa an yakuuna qariiba waxaa taa nabi allow inuu dhow yahay baa laga yaabaa anigu war ooma hayo laakiin inuu dhow yahay baa laga yaabaa allah marka wuxuu yidhi yowma maalinta yadcuukum ilaahay idin yeeri doono yay dhici doonaa saacadda qiyaamo waxay dhici doontaa yowma maalinta yadcuukum ilaahay idin yeedhi doono oo fatastajiibuuna aada ilaahay ajiibaysaan bixamdi ilah ku mahadinhayo de waxaa weeye maanta waa la isku biyo keenay ma ogtahay marka ilaahay baad idin yeedhayo soo baxa weliha qiyaama imaad leedahay markaasaad yaacaysaan idinku alxamdulilah ku haya watadunnuuna maalinkaad u malaynaysaan iyo qiyaamo dhici doontaan in labithtum adduunkii inaydan joogin ilaa qaali waxyar mooyaane maalinkaasay dhici doontaa saacadda qiyaama markaa weeyaan intaasoo aayada ah ilaahay wuxuu isku daray subxana wataala waqtigaan dayacnay inaan aakhara saa uga shallaytoon doono oo dhibkaa ay leedahay ayuu inugu tilmaamhayay allah subxaanahu wa tacaala xadiidu lmustawrad waxaa kale u daliila waktiga oo la dayaco khatarta ay leedahay waxaa u daliil in ruux hadduu waqtiga iska dayaco cafwan hadduu waqti ruux iska dayaco oo xilliga uusan ka faa'iidaysan ila waa nimco ilaahay maanaa waxaa weye ruuxaas wuxuu yahay wuxuu u egyahay ruux aakhare moog oon waxba aakhare danaynin oon ilaahay danaynin uu la mid yahay marka xadiidu mustawrad radiallahu canhu qaal samictu waan maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalama yaquul nabigaoo dhahaya maa mathalu dunya fi alaakhirati ilaa mathalu maa yajcalu axadukum asbucahu fi lyami falyadmi maa yarjicu xadiidkaana ibnu maajah baa soo saaray albaanina waa saxiix yeelay nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam adduun iyo aakhara markii la isku fiiriyo oo adduunkan intaan joogno inta adugu aada nooshay maah maalintuu ilaahay abuuray ilaa maalinku adduun dhammaan doono intaas adduunyo ay ka kooban tahay markii aakhare loo fiiriyo adduunyo ma noqonayso ilaa mithla ma intii in la egoo kale un oo yajcalu uu yeelay axadun xadkiin asbacu fartiisa fi lyami bad falindur ha fiiriyo bimaa yarjicu badu intay farta kasoo qaaday biyihii badda fiiri markaas adduuniya akhbar isku fiiriyo farta intaa qaado biyahan badda webiga ma aha berkedna ma aha foostana ma aha farta qaad biyaha badda dhexgeli fartii soo celi fartanu badda biyaheedi intee liba kasoo qaaday wax badan bay kasoo qaad intay kasoo qaaday inta fartooda meel gudan haddana farta mala ogaada intay ka soo qaaday fartaasu biyaha badda adduunya intaasay la egtay akhra loo fiiriyo akhrana waa badan adduunkan haysanana waa farta inta biyaha lagu soo qaaday waa intaa keli a wey yuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabig wuxuu yihi mathalu dunyaa adduunyo tusaaleheed fil aakhira marka aakhra lagu tusaaleeyo ma ahaanin ilaa mathalu ma intii un in la eg weeye yajcalu uu yeelahayo axadum adkin asbacu fartiisa filyan bad ee bal falyandur ha fiiri ruux walbow bimaa yarjicu farto intay biyaha kasoo qad ruxsa fiiri war wax isku doorsadaa baddii iyo biyaha fartas inta isku doorsado wax isku doorsadaa inta haddana farta soo raacday biyaha adu adigu malihid adduunka oo dhan weeye maalinta ilahi nabi aadam abuuray ilaa maanka u dambaysa weeye waa intaa in la-eg marka ruuxna waxna ku kalsoomine ilahi aan ka cabsanno oo aan waktigeena aanaan dayicine aakharada intaa la-eg adduunka intaan la-eg aanan u dayicin marka ruux kasta waxaa la rabaa inuu fikiro oo nusuusta uu ku tadaburo ayaa la doonhayaa cashirkeenni marka intaa inoo joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu إن الحياة قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات ما أقصر اللذات